dhegeystayaasha qiimaha iyo qaayahaloo wacaa waxaa inoo suura gashay inaan qadka telefoonka ku wareysano madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya mudane madawe nuuno maxamed isagoo ku sugan magaalada baydhabo mudane madawe nuuno waxa aan rabaa inaan wax kaa weydiiyo shirkii dhowaan laga furay magaalada baydhabo ayaa waxaa nagu maqaala in dadka shirkaas kasoo qaybgalay qaarkood ay ku kala jabeen balamaad uu jawaari uu adiga la galay darteed marka waxay nooga sheegi kartaa arrimaha meesha ka dhacay magaalada baydhabo iyo shirkaas bismillahi rahmaan raxiim horta marka u horeyso waxa weye shirkaasaysa wuxuu ahaa shir goliha baarlamaanka maxamed xuseen jawaarey soo abaabulay oo isu keenay dadkii oo maaragtay usoo bandhigay ajendihiisii safarka markuu ku yimid baydhabo ajendihiis wuxuu ahaa in marku horeyso dadkan dibashiisin loo sameeyo dadka dibashiisinta loo sameynayna waxa weeye odayaashii dhaqanka beelaha digilmirfle oo ka koobnaa afartan iyo ko oday dhaqameed oo ahaa kuwii dhigay guushii dhismaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya waa dadkii dhaqaalahoodii maaragtay ay ballanqaaday inay ayaga maalgeliyaan shirka dadkii maaragtay decretion qoray oo yiri annagaa bixinayna unashii ganacsatada dadkii waxay ahaayeen laftooda maalkooda iyo waqtigooda u qoray marka dadkii markii la dhisay dowladdii saa u socotaan bani-aadanka ismid ma aha ummadan barnaamid ayaa jirtay waa mar weliba dibudhac iyo maaragtay mudooyi ayaa ku dhec jirtay dadkii weligood mudoon jiray ayaa haddana ah ayaa waxay aadeen xamar waxay la tageen mashruuc kaleeto oo ah in ay maaragtay aan kala jebiyaan dowladii la dhisay iyo nidaamkii lixda gobol odayaashii ayaga ahaa baa haddana hamar yimid baydhabo yimid odayaashii joogay oo weli ku taagnaa mabdahoodii iyo muuqafkoodii baa maaragtay kala jabay marka kuwaas in la heshiisay ayuu maaragtay uu soo jeestay jawaari kaas u ahaa marka warshadii runtii waa la soo dhaweeyey odayaasha waa soo dhaweeyeen annaga waa soo dhaweynay in afartan iyo koowaas oday la sugeeyo la fariisiyo la heshiisiyo oo maaragtay ayagay markaasayto muwaafaq ay noqdaan ayaa qorshaha saas u ahaa qorshahaas qodobkiisa labaad wuxuu ahaa oo gudaha baarlamaanka u watay ilaa maaragtay maxaa la yidhahdaa saddexda gobol oo jubba laleeyahay oo kumeel gaarka ahmad madoobe ah in maaragtay marka u horeyso wadahadal lala galo dadkaas lagu qanciyo lixda gobol haddii taas suurtageli weyso in saddexdaas gobol xuquuqdii ummadan ku laheyd oo madaxtooyadii wixii ay ku laheyd hadday madaxweyne tahay hadday madaxweyne kuxeen tahay qeybaha wasiirada golaha wasiirada xubnihii baarlamaanka dekadii maamulkeedii madaxdeedii iyo dhaqaalaheedii in maaragtay isla meel dhigo saami ahaan meel la saaro kadib gobolada saddexda ah anta uumeydan ay ku leedahay guberatoore iyo ama ku-xigeenno iyo guddoomiyaasha degmooyinka inta degmo maaragtay dadkan ay maaragtay guddoomiyaal degmo ay ku leeyihiin inta degmo ku yeelanayaan ay duq magaalo golihii maaragtay deegaanka iyo maamulkii arrimahaas oo dhan markii lasu meel dhigo in dadkan looga soo noqdo oo shacabkan la yidhaahdo ku qanci karnaa arrintan la weydiiyo markay ogolaadaan kadib ay noqoto laakiin wuxuu ballan qaaday ilaa oktoobar aakhirkeedii shir ismaayo ka furmaayo inuusan jirin sidaa daraaddeed marka hore idanka heshiya oo tashada kan buu ahaa ajendihii iyo wixii lagu lagula heshiiyey jawaari arrintii waa loo diyaargaroobay federo waxaa meeshii yimid si lama filaanaas yimid ra-iisul wasaarehii ayaa yimid wasaare markuu yimid abdiweli asiga jawaari sarkeen ajendihii o dhan waa la bedelay shirkii markii la furay oo furitaankiisa la gaaray dhigeen sidaa dadkii arrintaas shalay ballan qaaday shirkii waa ka baxeen waa diideen halkooda ay kusoo noqdeen oo mar haddii ajendadii u qaloocanaa ajendadii waxay ka dhigeen shirka dibashiisin in lagu furo optionka labaad uu noqdo in wax la dhisto lagu heshiyo kan saddexaad uu noqdo in wax la dhiso wax la dhisanayn ay yihiin saddex gobol intaas markii la yiri dadkii runtii aad bay u madluumeen waa ku kala jira shirka maanta ku furan ee baydhabo shir khilaaf ku furmay buu noqday heshiis laguma aha ummadii maaragtay koonfur galbeed kama dhiibgelin banaanka ay ka joogaan sida aad maaragtay banaanbaxyadii ay ku muujiyeenba taas waa midda kooxdii xamar ka timid keliya ayaa meesha fadhida hadda dadka meesha fadhiya balse darada dhacday waxa weeye dadkii deganaa gelo iyo dadkii jubbada dhexe deganaa iyo dadkii jubbada hoose deganaa dhaqankoodiiyaa meesha fadhiya ayagoo maaragtay lagu soo xarageliyey xuquuqdiinii waad helaysaan xagga waad helaysaan markii la furay shirka kismaayo oo madaxweynaha uu furay runtii baarlamaanka iyo ra-isul wasaarihii iyo odayaashiiba dhabarjabin ayay ku noqotay sida aan dareemaynay laakiin saddexda rasuul arrin ay isku og yihiin oo khiyaano ah inay tahay ayaan filaynaa marka waa maqlaysa maalmahan odayaasha ka hadlaayay arrinta kismaayo waa calacalkooda waa maqlaysaan qadaadkooda waa maqlaysaan waa nala khiyaanadooda waa maqlaysaan annaga saas umoodaynina ay leeyihiin taas marka waxay waxay kutusaysaa waxa weeye ninka degan baar dheere oo degan buuxale oo degan luuq oo degan elwa oo degan doolow oo haddana fadhiya shirka faydabo oo ka maqan haddana shirka kismaayo oo ummadna wakiil ka yahay waa garan kartaan mas-uulnimadiisi waa garan kartaan dadkan baydabo hadday wax dhistaan asiga maxaa ugu jira hal tuulo kuma laha example haddaan kasoo qaado maxaa la yidhaahdaa dadka alaalaya oo odayaal dhaqameedkan ah birrito markii shirkaan xirmo maxay la aadayaan deegaanadoodii kan kismaayina ma joogaan cidka tixgelisay ma laha kan baydhabana saami kuma laha dadkii ay matelayaan oo ugu maqnaayeen ugu inay soo dhiciyaan oo intaas laba sano u jiifaan halkan maanta waxba faradooda kuma jiraan marka taas waxay ku cadaynaysaa dad meesha iska fadhiya oo maaragtay habada sootiga iyo maaragtay labaatankaas dollar oo meesha u fadhiya inay yihiin oo mas-uuliyad ummadna ay sheeganayaan inay yihiin ayaad ogaanaysaan marka waxaa kaloo laga cadaynayaa ama siyaasi ha ahaado ama oday dhaqameed ha ahaado ama aqoon-yahan ha sheegto dadka abaabulay shirkan baydhabo hadda loo fadhiyo wadana taariikhda meel madow inay ka geli doonaan wixii ummadan dhabarjibin iyo dhibaata loo geystay in ayaga mas-uuliyaddeeda qaadi doonaan kuwii loo soo adeegsaday ummaddan inay maaragtay xuquuqdeeda dumiyaan inay ayaga yihiin marka dadkaas waa la yaqaanaa qaarkood dibadahay ka yimaadeen waa dadkii qurbajoogta ahaa qaarkood waa wasiiro qaarkood waa hildhibaano qaarkood waa aqoon aqoon-yahano qaarkood waa maaragtay odayaa dhaqameed waa haynaa liisaskoodii waana soo bandhigaynaa insha allahu annaga muuqifkeena waxa weeye ummaddan wixii ay dhisatay inaan ku mintidno oo difaacno oo maaragtay haddii alla idmo aan ku guulaysano taas ayaa annaga muuqifkeena ah mudan madaxweyne haddaan usoo noqdo arrimaha uu jawaari ka fulinayo magaalada baydhabo sida aynu ka warhayna jawaari waa nin mas-uul ah oo kasoo jeeda koonfur galbeed soomaaliya islamarkaana waa guddoomiyaha baarlamaanka ee dowladda federaalka soomaaliya maxay tahay hadallada islaan dhaafka oo mar walba taqaanaa ummadda wax intuu ka ballan qaado haddana isu rogaay ma mise oran karnaa ma aha go-aanada uu gaaraya go-aano asaga ka imaanaya waa go-aan dad kala gaaraya mise dhigi karnaa wallahi jawaari waa guddoomiyaha baarlamaanka mas-uuliyad levelka ugu sarreeya ayuu kaga jiraa aqoon levelka ugu sarreeya ayuu kaga jiraa da'na levelka ugu sarreeya ayuu kaga jiraa bulshada haddana waa dad nin u dhashay ummaddan maantana liidarkii kursigiisu ku fadhiyo marka nasiib darra ayaa ku dhacday runtii saan u arkayno annaga taacdadaysana waa madoobaatay meel buuna ugu dhacay magac igu sitay marka arrintaasay tu arrin maaragtay taariikhda xursi doonta ayay noqon doontaa waxaa kaloo caawa warbaahinta la hadlay malaaqshiina oo ka mid ahaa malaaqyadii maamulkan lixda gobol wax ka dhisay islamarkaana noqday gruubkii raacay maamulka saddexda gobol malaaqa waxa uu aada iyo aad mataq dhaleeceen dusha uu ka saaray madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya iyo arrimihiisa marka misla hadasheen oo wax hadal midin dhex maray idinka iyo ay qolooyinkan hadda een ka didsan systemkan cusub hadda laga dhisay magaalada kismaayo wallahi markaan heshay warta qolada kismaayo joogto way ogyihiin inay meel cidla akooban ku hayaan waa ogyihiin dhulka inayan ayaga lahayn waa ogyihiin kuwa maamulka inay maarata ayaga laftoodii dulsaar yihiin iskuma kalsoono oo dad ayaga hoostooda ah oo anaga nala soo xiriiray waa jiraan oo laakiin waxay ahayd markaa dadka shirka aan la furin bay ahayd malaashiin hadalkiisii nin daadbaaday xumbo u kagambaysan tahay sababtoo ah malaagshiino meesha uu aadayo xasan sheekh hoostiisa wax lagu qarribay asigaa wax qarribay waayo waxaa ku filanba inuu yidhaahdo shirkan ma fariisanayno mana ka dheggelayno ilaa aan helno xuquuqdii ummadeenna iyo kuulkeenna annaga maaragta aan maaragta aan annaga aan ka talino intaasaa ku filan asoon hadlin asoon cidda eedaynin waxaa ku filan in la yidhaahdo waa diidnay shirkuma furno maydhabo lixdan gobol baa noo dhisin marka asigaa maaragtay dhisay asigaa juhdi ku bixiyey weliba dhibaato badanaa kasoo gaartay jir iyo maskax iyo maal iyo waktiba juhdi buu geliyey runtii haliyey buu ahaa nin askar ah waaye nin runtii waxa weeye aada wax u dareemayo waayo runtii markaan ka sheego halgeen badan buu maaragtay usoo galay dhismaha dowlad goboleedka ka dirba soomaaliya waana u muuqataa inay wax qaloocan yihiin waana nin wax toosin kara runtii marka hadaladiisana aad baa loogu riyaaday intaasay kula sii dhawaado waayo gabagabada ayaynu soo gaarna ma jirta wax fariin aad farayso shacbiga koonfur galbeedka meel walba ay joogaan dunida ama ha noqoto waddanka gudihiisa marka horeyso waa salaamayaa dhammaan darbijoogta soomaaliyeed guud ahaan inta lixda gobol ku aftirsata gaar ahaan qiimaha khaaska ah ee qowmiydan ana aan kasoo jeedo waxaan idiin sheegayaa anoo ku hadlaya magaca dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ee lixda gobol oo maanta sanad digsatay oo runtii waxa weeye ku dhan shantii beelad soomaaliyeedba si cadaacad cadaalad ana wax loo qeybsaday oo haddana weli ay ku taagan yihiin ummadii wax dhisatay waxaan idin sheegaynaa in mabdii sidiisu yahay in dhismihii dowladdii la dhisay sideeda tahay in wax isbedela aan jirin isbedel la jiri doonin maxaa la yidhaahdaa dadka isbedelka hadda wado oona meeshaan shirka ku furayna ay dadka ula dhaqmayaan sidii xilligii gumaysigii talyaanigii ingiriiska waktigiisii oo dadkii maaragtay kala dilayaan oo dadkii hindadayaan oo dadkii kala khiyaameynaya oo qiimi xukun ay wadaan waxaas xaafadda ay u talinayaan boqolkiiba sagaashan inay been yihiin oo dadka la khiyaamayaan waan horta in sheegaynaa in la taageera loo baahanyay maamulkan in loo sunkuro ayaa loo baahanyay maamulkan dowladda maanta jirtana waa u jeedaan ayadaa is haysataa wax shay aad haysatay dowlad loo siibeen kara loo daadan kara ma aha darbiga lagu tiirsan kara ma aha kuwa wasiiradiina ah ummadda masalayay ayaa loo soo adeegsaday halkaa nala jooga oo sheeganaya awood ayaa sheeganaya oo aan ahayn weliba kuwii ku aadanaa shilka dastuuriga ah watay ma aha adduunka lama arkin wasiir sports oo maamul dhisaayo wasiir adni oo maamul dhisaayo wasiir gaashaandhigo maamul dhisaayo lama arkin waxa weeye markaa yaa adeegsan kuu noqon karaa oo ku adeegi karaa oo dadkaaga dadkaa dadkaa ku garaaci kartaa waaye maaragtay waxa looga soo diray taarikhda ayaa xusaysaa marka keliya ummadaan qarreyaal bay jirtay weli lama hayo dadkii taariikhda baal madow ka galay lama hayo dadkii baal dahabaa ka galay lama hayo waxba ma qoraan oo adowga ma laha dasteexu ma laha ma kala garanayaan hal inay ka bilaabataa loo baahan yahay jiilka soo koraayo inay qoraan aa loo baahan yahay oday hebel taarikhda halkaasu ka galay in la yidhaahdo aqoon-yahanimada nasaarada halkaas ka jira inay yidhaahdo mas-uuliyada nasaarada halkaas ka jira inay yidhaahdo intaas inaad nagu caawinsaan ayaan usoo jeedinayaa warkii waxaan kaga baxayaa koonfur galbeed way socotaa wayna guulaysatay cid muddaxaadan kartaa ma jirto muuqifkeena kaasad ka ogaanaysaan inta aan noolnahay haddii alla idmo wabilahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu dhegaystayaalkaasi waxa uu ahaa madaxweynaha maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane madoobe nuuno maxamed aad iyo aad ayaa umahadsantahay